anigii horta cabdullaahi fisaar ayaan u aqaanaa waa nin saaxiibkii ah waa nin xildhibaan waa nin oday ah waa nin aqoon-yahaan ah waa nin taariikh qoto dheer u ku leh soomaaliya oo dhan marka waxaan saluuday runta ah oo fajac igu noqotay waxaa waaye warar uu sii daayey oo ku saabsan degmada baraaba degmada barba baraaba maalmaha waxaa ka socday waxaa la rabay in la dhiso maamulka mashruucna waa jira oo aeroboortka xooga yar khalalaaso ayaa ka dhacay marka isagoo maaragtay arrintaas daba joogo ayuu yiri macnuu soo jeediyey oo soomaalida oo dhan iyo intii dadka degan baraaba wuxuu yidhi baraaba cid gaar leh ma jirto waxaa waye baraaba waxaa dadka meesha degan dhammaantooda xaq waxay u leeyihiin maaragtay inay ka qayb galaan waxaa maamulka meesha laga dhisayo wax la yidhaahdo u dhashe iyo kama jiro meesha weli marka waxaa weeye cabdullaahi nin sharci yaqaan ah oo taariikhdu yaqaano oo sharci jiro oo waxaa meel kasta waxaa waye degmo kasta maamulka waxaa xaq u leh dadka u dhashay marka runta waxaa waaye anigi waa su-aashiisa jawaab markaan arkay hadaladiisa waa ka fajaxay wili wuxuu ku daray gawaabin asagoo gawaabinaya dadkiisa gaar ahaan waxaa waaye beeshiisa asagoo dhahay xaqiina waa inaad ka dhacshaan waa xaq ay ay ku leeyihiin runtaa beeshiisa oo baraaba ay ku leeyihin doonaayo inay dadka ka dhacshaan maxay tahay waa dulmi waaye waa intaas marka su-aashaas waa rabitaanka shacbiga ka sokow meesha waxaa waaye dastuur ayaan dejina anaka inkastoo dastuurku yahay dastuurka meelkaara dastuur ayaa jira dastuurka ayaa qeexaya waxaaba awood qeybsi ayaa jira intaas ka sokow koonfur galbeed barlamaankooda sharci ay dejiyeen oo sharci ku saabsan deegaanada qodobka ku qoran waxaa waye maamulka deegaanada waxaa xaq u leh waxaa waye dadka u dhashay marka waxaa waaye haddii oo la yidhaahdo maya qof kasta oo baraawa tegay oo marka waxaa waye in maamulka laka laga qayb geliyo aaba xuquuqda dadweyniha ama shacbiga oo meesha reebalaha xuquuqdu aabi marka haddii la yidhaha hadde tusaale ayaan ku siinahay marka dad ayaa jira waa la socotaan oo baraaba qaxooti ahaan la geeyey markii cawaarti dhacday marka dadkaas hadda haddii la yidhaahdo xaqa ayaan u leenahay sidii ninka meesha ku dhashay oo isir iyo sinji u leh oo aan rabna annaka inaan helno marka xaq miya marka waxaa weye waxaa weye waa dadna xaqooda oo oo ina in la dugsiyo iyo dad kale oo aan xaq lahayn maaragtay in in la siiyo xaq ma aha run wallahi horta waa adduun waxaa la yidhi waxaa waaye adduunku waa sheeko waa la yidhi sheeko ama shaahid aa la yidhi runta waxaa weye waa wax cajiib ah nin hadda u dhalanin oo ban meel dheer ka yimid inuu yidhaahdo dhulkaas anaa iska leh okay qofka hataa meel dheer hadduu ka yimaado oo meesha baraawa kutug waa degi karaa xaq uu leeyahay dastuurku leeyahay qof walba soomaali meesha ku rabo waa degi karaa macmuusa waa ku samay kara waa kas waa ku samay karaa laakiin maamul hogo laakiin nin oo aan u dhalani meesha baraaba oo banaanka ka yimid oo qaxootinimo oo meesha baraaba lagu qeyd inuu yidhaahdo dhulkaas anaa iska leh haddii la weydi see aad ku yeeshana waxaa qofka inuu yidhaahdo haa dhulka aniga waa dawladda ayaan weydiiyey dawladda ayaan ka codsaday waa ka dukument male dukumentana male uu leeyahay dhulka anaa iskale waa lacag hala isiyo laaluush hala isiya waa taas waa cajiib way waa xaqdara oo intaas sano oo dadka xaqooda la tusinaayo ama jacfurisa dadku samaynayo waxyaalaha oo kale ayaan rabaa inaan ka hortagno runta waxaa waye dawladda dhexe iyo dawladda waa waa koonfur galbeedba waxaa wax kale ma aha waxaan rabaa arrimaha ka socda qalalaasaha ka socda la doonayo in la carqaladeeyo waxaa waye horumarin oo mashruuciyad oo meesha ka socda iyo in la carqaladeeyo dhismaha maamulka inay fiiro gaar ah ama dawladda dhexe iyo koonfur galbeed fiiro gaar in loo yeeshay meesha waayo haddii waxaa socdo waxaa laga yaaba dhib hadda aan jirin meesha wax qarciya inay ka dhalato waaa qof walba hadda waxaa waaye xaqiisa oo diyaar u yahay inuu xaqiisa ilaaliyo inuu xaqiisa si sharci waafaqsana inuu ku doono marka waxaa waye dawladda dheer waxaa qabanaya fiiro gaara in loo yeelo meesha fiiro gaar in loo yeelo